أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu qodobada wararka warbaahinta islaamiga al andalusaakii kuwada ugu door karoon waxaa kamid ah taliska ciidamada mujaahidiinta ayaa faahfaahin ka bixiyey khasaaraha cadowga allah lagu gaarsiiyey madaafiic lagu garaacay xerada xalana ee magaalada muqdisho ehelada maleeshiyaad ka tirsanaa murtadiinta oo lagu laayay weerarada mujaahidiinta ayaa kooxda rajada ku eedeeyey inay kabeen sheegaysa mustaqbalka wiilashooda qoysas ku dhaqan magaalada muqdisho ayaa cabasho xoogan ka muujiyey dhulboob ay ku haysa kooxda ridada soomaaliya wilaas amniga ee bakool ayaa soo bandhigta askar toobadkeenyaalaha kuwaasi oo kasoo baxay safka murtadiinta sidoo kale warkeenaas waxaa ku maqli doontaan qaybta labaad warbixin ku aadan baay iyo baraaruga bulshada
جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
waa subaxnimo talaadaha taariikhna ay ku beegan tahay kowda bisha dulqacda sanada iyo lix hijri walaalahayaga muslimiinta kusoo dhawaada warkii warbaahinta andalus oo fidsan taliska ciidamada mujaahidiinta ayaa faahfaahin ka bixiyey khasaaraha cadowga allah lagu gaarsiiyey madaafiic lagu garaacay xerada xalane ee magaalada muqdisho haddaba bayaan kasoo baxay taliska ciidanka mujaahidiinta waxaa inoo akhrinaya walaalkeen ismaaciil salaad guleed bismillaahi araxmaan araxiim madaafiic lagu garaacay xalane soddonka bisha shawaal kun afar boqol afartan iyo lix hijri dhanka kalena ku beegan siddeed iyo labaatanka bisha abriil sannadda labada kun iyo shan iyo labaatanka ciidamada mujaahidiintu waxay maanta oo isniina weerar madaafiica ku garaaceen xarumaha cadowga ee xerada xalane ee magaalada muqdisho dhowr madfaac ayay mujaahidiintu la beegsadeen gudaha xalane kuwaas oo ku dhacay dhismo ay ku shirayeen saraakiisha saliibiyiinta xarumo laga hago diyaaradaha darooniska iyo xafiisyo ay ku shaqeeyaan hoggaanka saliibiyiinta xalane waa xarunta ugu weyn ee isbaysiga saliibiyiintu ay kaga sugan yihiin soomaaliya waana halka laga soo abaabulo mashaariicda shahadala dareernimo ee lagu burburinayo diinta nafta maalka caqliga sharafta iyo madax bannaanida ummadda soomaaliyeed ee muslimka ah arrimahaasi oo qof waliba oo muslim ah waajib kaga dhigaysa inuu kaalin ka qaato jihaadka lagula jiro gaaladaasi duulaanka ah inta la xaqiijiyey waxaa duqaynta ay mujaahidiintu la beegsadeen xalane ku bakhtiyey saddex sargaal oo saliibiyiin ah waxaana ku dhaawacmay saddex iyo toban kale waxaa sidoo kale ka dhashay burbur soo gaaray xarumihii cadowga xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay u dagaalamaysaa dhowritaanka badqabka ummadda muslimka ah hirgelinta shareecada islaamka iyo inay dhammaanba dhulalka muslimiinta ka horayso gaalada iyo murtadiinta dabadhilafka u ah mar kale waxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku celinaysaa dalabkii ahaa in dadka muslimiintu ay ka fogaadaan saldhigyada xarumaha iyo xafiisyada cadowga ku leeyihiin degmooyinka iyo deegaanada xoogga ay uga haystaan ummadda soomaaliyeed ee muslimka ah waxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ballan ku qaadaysaa inay sii wadi doonto jihaadka ka dhanka ah isbahaysiga caalamiga ah ee saliibiyiinta iyo dabadhilifyadooda murtadiinta ah ilaa ay geyga soomaaliyeed ka saarayso cadowga horarka ah ee ku soo duulay iyo ilaa diinta dhammaanteed ay allah keliya u sugnaanayso allah subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين
ehelada maleeshiyaad ka tirsan murtadiinta oo lagu laayay weerarada mujaahidiinta ayaa kooxda ridada ku eedeeyey inay ka been sheegaysa mustaqbalka wiilashooda tafaasiisha warkaasi waa kan walaalkeen nuur cali warsame abuusheeba kumnaan ka tirsan maleeshiyaadka kooxda ridada soomaaliya ayaa ku hoobtay dagaaladii sannadihii lasoo dhaafay ka dhacayay wilaayaadka dhaca bartamaha dalka soomaaliya inkastoo saraakiisha murtadiinta ay dafiraan maleeshiyaadkaasi ku halaagsamay weerarada cagmarinta ah ee mujaahidiintu ay ku qaadaan saldhiigyada cadowga haddana muuqaalada iyo sawirada ay soo gudbiso mu'asasada alkataib ayaa fadeexadeeyey madaxda kooxda riddada waalidiinta dhalay maleeshiyaadka murtadiinta ee ku baktay dagaaladaasi ayaa dhigay isku soo baxyo walaac ay ku muujinayaan iyagoo kooxda riddada ku eedeeyey inay ka qarisay masiirka wiilashooda dadkan oo u badnaa dumar ayaa sheegay in wiilashooda oo ahaa askar ay nolol iyo geeri ku la'yihiin islamarkaana aysan jirin cid kala hadashay askarta ay weysan yihiin ehlada askarta ku baxay gacanta mujaahidiinta ayaa ka cabanaya bahadil ay kala kulmeen isla murtadiintii ay ka tirsanaayeen kuwaasoo xoog ku soo galay guryihii ay degnaayeen iyagoo barakicinaya waxay sheegeen in dagaaladii ka dhacay cusweyne caad iyo aadan yabaal ay ku waayeen maleeshiyaad fara badan kuwaasoo qaarkood iyagoo maxaabiisa ka soo muuqday shaashadda alkataa'ib ehlada askartii lagu laayay dagaaladaasi ayaa xasan gurguurta u arka hiriye cune aan waxba xeerinayn oo ka been sheegay masiirka wiilashooda askarta qaar oo saraakiisha riddada ay ehladooda u sheegeen inay nabad qabaan ayaa meydadkooda lagu arkay baraha bulshada halka qaarkood iyagoo maxaabiis ah ay muuqaallo ka soo duubtay mu'asasada alkataa'ib arrimahan oo ka caraysiiyey waalidiintii dhalay askarta waxaan ku dhammaanay aan ku dhahay coos weyne waxaan ku dhammaanay meeshii liiraahan ku leeyahay waxaan ku dhammaanay ceel caddaan ku dhammaanay aad iyo waalaan ku dhammaanay awoomaka ayna maristayna meeshaanay dharaaran tahay wiilasha ayna waa dhammaadeen wiil looma joogo wiilasha ayna dagaalka ay ku dhammaadeen noloshaa lagu qabsaday ilaa hadda ma hayno meel ay kusugu yihiin maamada inta degan iyo ragga inta degan wiilasha ayna anaga ma hayno nolol iyo geera kuma hayno warar soo baxaya ayaa sheegaya in sababta loo qariyey xogta askarta murtadiinta ee ku baktay weerarada mujaahidiinta ay tahay saraakiisha kooxda riddada oo qaab musuq maasuq ah lacago mushaar ah ku sii qaata magacyada askartii la dilay arrinkaa oo bannaanka soo dhigaya heerka uu gaarsiisan yahay tugeysiga cadowga dhexdiisa ka jira maxaabiista murtadiinta oo mujaahidiintu ay ku soo qabteen dagaaladii ugu dambeeyey ee ka dhacay wilaayada shabeellada dhexe ayaa fariimo u diray kuwa weli ku jira safka cadowga marka waxbaa ee dowladda isku sheegay shalay meesha i keentay ee beriga maanta waa waa iga carartay marka waxaan leeyahay ee dadka soomaaliyeed ummadda soomaaliyeed waxaan leeyahay ee maanta anagaa gacan ku jirna marka waxaa idin leeyahay yaan inla qaldin yaan inla qaldin sida anagoo kale yaan inla qaldin anaga waanoo la qalday ee waxaan macnaa wax inaan noola sheegay marka waxaan leeyahay dadka soomaaliyeed waxaan u diraya fariintaan u diraya waxay tahay qof walbo macnaa soomaaliyeed macnaa inay askarta xaggooda ka fogaadaan iyo hadda kadib meel walba wax walba lagu qoraa marka waxa waaye anagaana la qalday ciidankan hadda kasoo tagay waa yaqaanaan waxaan fariin u dirayaa inayn dib dambe u soo laabanin meeshaan qof walba gurigeeda ha joogto adduunyadeeda iyo shaqadeeda kala qabsato islaan lalama dagaali kara dheelaa madaxweyne xasan sheekh waxaan fariin u dirayaa dadka qaldeysid dhaaf dadka ka jooja qaladka waa tawar ma lahan awood ma lahan awoodoodu way daciifaan marka waxa waaye kitaab baa lala dagaali kara ummadda soomaaliyeed iyo dadka soomaaliyeed la tashkiilinaya oo murahabaaminaya macnaha inay dagaal ka galaan islaana lalama dareeri karo islaana lalama dagaali karo qoysas ku dhaqan magaalada muqdisho ayaa cabasho xoogan ka muujiyey dhulboob ay ku haysa kooxda riddada soomaaliya tafaasiisha warkaasi waa kan walaalkeen casaam carafaad qoysaskani oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in guryo iyo dhul ay lahayeen dadkan shacabka ah ay dhaac iyo boob ay u geysteen kooxda riddada soomaaliya qaar ka mid a odayaasha degan qayba ka mid a xaafadda daarusalaam ee magaalada muqdisho ayaa sheegay in dhowaan maleeshiyaad murtadiin ay u imaadeen kuwaas oo ku amray dadka shacabka dhulkaasi degan muddo saddex maalmood gudahooda iskaga guuraan guryaha ay degan yihiin annagoo deggan xaafadda degmada daarasalaam miisaanka dhuxusha annagoo deggan buulabooocleyaa la yidhaah meeshaasaan deggannahay shalay waxaa noo yimiday saldhigga bari iyo taliyaha degmada yaakshiid waxayna yidhaheen dhulkan xasan shiikhaa aa qaadahaaya ka wareega sharci laynkama rabo haddee war kale laynkama rabo saddex beri gudahood uga baxay yidhaheen guryaha annagunu dad masaakiina oo sharcigooda leh oo dawladdi siyaad barre wax u sharciyaysaan nahay intaasaan deegaan ahayn intaasaan ku noolayn aniga waa ku dhex dhashay dad ilamiduhu waa ku dhashay xaqayna saasaan u leennahay waa maqlayna in xeryaha dawladda laysku haysto uun qayla ka taagan tahay annagu xero dawla ma deganin dhulaan leennahaan degannahay goofla u leennahay sharci u leennahay dukumiintigaas rasmiga ahaan u haysannaa xasan gurgurta ayaa horay u boobay dhul ay deganayn dadka shacabka ee muqdisho kuwaas oo uu qaarkood xaraashtay halka dadkii deganaa dhulkaasna uu ka barakiciyey islamarkaana xaalad adag oo dhanka nolosha ay ku wajahayso magaalada muqdisho jazaaka allaahu khayran walaalka cazaam wilaaya saamiga ee bakool ayaa soo bandhigtay askar toobadkeenyaal ah kuwaasi oo kasoo baxay safka murtadiinta faahfaahinta warkaasi waxaa ku cibaadaysanaya walaalkeen cabdiqani moxamed xasan ibraahim maxamed iyo ibraahim maxamed ibraahim waa labo askari oo taa'ibiin ah oo kasoo baxay safka murtadiinta waxaana in muddo ah kasoo howlgaleen qaar ka mid a gobolada dalka askartan taa'ibiintaha oo lagu soo bandhigay degmada tiyeglow ayaa markii towbada loo qabtay waxay waraysi gaar ah siiyeen warbaahinta islaamiga ah ee al andalus iyagoona ka sheekeeyey dhibaatooyinka ay la soo kulmeen intii ay ka tirsanaayeen cadowga iyo waxa kalifay inay kasoo baxaan magacayga xasan isaaq maxamed maygu kooy walowen askari military yahay afar saniya military yahay xagee ka raacday hudur dhalinyaro badanoo faagee isdhaqdaani jinka mar kastaba maywali samay ineeda samay dooska deesmaa meelasey walaana faa'iide anagu deerimile maybuwa mustaqabalaan iyo rafaad oo diinteeda muslimkeeda ka dhalata kubati gaalnimo ka dhamadaas walbadan ahaada qaabka muslimiinka adagga bedelana jira walaahi maybuwa dagaalo badan iibgaaday ilaa eeldheer eelbuur hirshabeel jilmarka dagaala nooyaaj oo kala duwan badangaa mari mar xaaladii adkayti maalin kow ana dagaal iin koowaay dhuboo markaateenano b eyamayb waa dhuusmareebna nooqaadi meel oo duur eh oo galgaduudkaas emayb waa unuunan kasaana ila duhur eta mayb waa yaa mujaahidiinta isla kulugni dhacdadaas mayb waa dhacda yaable waana yaayinhayti walaahi maalintaas ayti mayb waa dagaal foolan ulusadhay wadda oo mayb waa elbuur iyo dhandhaytada dhuusmareeba ku bani markaas insha allah jidkananin gali marka ciidan oo u subo mayb waa yahayni dharkii dariskii una hirinaynana lilihiridi markaa mayb waa dhacdadaas yahaan marnayda insha allah mayb waa magaayo ibraahim maxamed ibraahim alleera ibraahim xagee ka imaatay walawenga ka imaade meela askarka ahayni lamada kun labaad sideed baydhooy ku raay midan raay baydhoo isku shaqee dhar ii walaasaga isku wareejiyay dan askara meeli kanagadi dhibuuna maamar haa guraleyleysi dan saasa ka shaqeeyay dagaalkii inga goreeyey berdaale ka galay meeleerow dadka u isgaleen uliisaan ee umo aradnagdan iyo dagaal la galay mujaahidiinta dagaal marmar galnaatana walhay qaaday walaweynga la isheeni gaaljala la dagaalamay dheeraatan la dagaal la bilaawni meeleraay dadkunta isbaara degsan isbaara la qaadan neeri isbaar qaado leelisin iskugaatan meeleraay isbaar bay degsadeen dadki oo isbaari qaadan lahayan dadkiiba lanba oonay walaa hadal ar walaalaala uma jir er hadag laybilanka daraaya masaakinta way dhibaatayaay muddin walaboon nisheeni si un meeleraay meeleynu iskuroogni aadi aan shaqeeyaanay unulaybanaani kay dhiban dhibaataya wiyuna la bilaaway meeleraay unina meeleraay dadwaynin baahan familkaan barnin baahan waalidkaan unin baahan walaaladaan unin baahan antiuna meeleraayata isku shaqaysano wadankii kaana hornamo kanolana fadaani ugu dambeyn askartan oo si aad ah ugu faraxsan soo dhoweenta ay mujaahidiintu ka heleen ayaa fariimo baaq towbadkeena u direen haraadiga murtadiinta ee weli ku go'doonsan xeryaha murtadiintu kaga sugan yihiin gobolada dalka dhalinyaradii saaxiibada ahay walaayahay shalay waba iskala jirin ana ku tanaasuuli diinta muslimka ahagnagdi mar kastana lanka maybwaa lan weyn bahaado oday bahaado waalagta marba nooli walaalada marmukii loogalaned meeliska jirta may areeyoona may ambaaqay oo fariin ee saaxiibada ini meeliyeeda ku bahan mujaahidiintana maybwaa si unada kula kulugni gacmo furganani dhawey maybwaa geeg walno halawsan iyo walkala male barafa ka jirnaa weyna dhawaay gaanfuro manaanay dhawaay wadankaana roog admayfada intan mustaqbalka yiraasid oo meelaraay ee familkii waalidkii iyo walanqobada fadaa
allah fadligii waxaa marba markii ka dambeysa isa soo taraya maleeshiyaadka firxadka ah ee isaga soo baxaya sufuufta gaalada iyagoo ka faa'iidaysanaya baaqida hogaanka sare ee mujaahidiinta ah iyo odayaasha dhaqanka wilaayaadka islaamiga jazaaka allaahu khayran walaalka cabdiqani iminkana waxaad kusoo dhawaataan qaybta labaad warbixin ku aadan baay iyo baraaruga bulshada waxaa inoo soo jeedinaya walaalkeen bashiir muxidiin aw aman
biyuhu waa aasaaska nolosha iyo kaabayaasha bulsho biyo la-aantuna waa dhibaato aan la qiyaasi karin hase ahaatee maanta halka aan ka soo waramayo oo ah degmada buulafulay waxaa laga dhadhansanayaa nololka cusub sidii uu xaalku ahaa sannada ka hor noloshaas oo la odhan karo waxaa dhisay biyaha oo allaha fadligii durdur noqday doog astaan u ah biyahaasina waxay ka muuqanayaan hareeraha degmada buulafulay halka aad marto biyola'aantu waxay ahayd caqabad nololeed oo taabatay dhammaan qeybaha bulshada wakhtiga waxaa soo maray dadka magaaladan ay safar dheer u geli jireen si ay biyo u helaan gaadiid meelo fogfog ka soo dhaamin jiray iyo in badan oo ka mida bulshada oo ahaa kuwa la daalaadhacaya oon taas oo ku adkayd helitaanka biyo nadiif ah oo u dhigma kuwa hadda ay magaaladu heshay dadka deegaanka marka ay xasuustaan waayihii hore indhahooda waxaa ka soo muuqanaya dareen murugo biyola'aantaasi waxay ahayd mid qalbiyada jebisay carruurta oo oon ku adkaysan karin hooyooyin dhibaatada culus ee iyaga ku dhicisay iyo aabbayaal la daalaadhacayay xalinta dhibaatooyinkaasi joogtada soo ahaa ee muddada dheer ka jiray magaalada buulafulaay
في زواياه أقلب صفحة الماضي لعلي قد أجد ما ضاع مني اليوم يدركني وفي صمتي عبارات وفي عيني حكايات وفي
arrimahani dhammaan waxay ahaayeen xusuuso adag laakiin maanta xaaladdu si weyn bay isu beddeshay nabadoon aadan isaaq mucallim oo ka mid ah dadka deegaanka oo in muddaha goobjoog u soo ahaa biyola'aantii magaalada iyo sida ay ku helayeen ayaa inooga sheekeeyey farqiga u dhexeeya xaaladdii hore ee dhibaatadii biyaha ee jirtay iyo maanta oo maalmahaas ay noqdeen taariikh laga sheekeeyo iyo maalmo laga soo gudbay allaa fadligii buulafulaay ugu yaraan tumay afar sane ka noolaan aad iyo aad maalintan hadeegaay fuusta biyo saddex boqol kun la gaday fuustada faarujan baaburkan dhiibadaas soddon kilomitir lah ku aaday ilaahay fadli sheey markii dambe meha martay haddana biyoogii lama boqol kuma iyo kooyan markii kale boqol iyo konton oo kooyan lankamay ka saabtamaayo soddonka bera lankanka goos badan tumishan fuusta ka saabtamaayo iskuola celin ahaan min lama boqol kun raashinka gooska isticmaalo oo biyo saddex kajibaar biyo badanayo maana dadka maxay dareemi jireen xilligaas dadka zaa'id culaasad badanaa dareemi jireen bifadli illaahi wa biraxmatihi hatina ilaa ilahay gadirayhi in bilo soddon jaba todoba doolar goyskanka badan todoba doolar barkii isticmaal bacdallaahi mujaahidiinta
فأمتنا نعيد لها سنبنيها نعليها تنادينا مواضيها نعيد لها wax ka badan siddeed iyo toban sano oo wilaayada islaamiga ah ee baay ay maamulaysa magaaladan waxaa sanadba midka xiga sii bulaalayay juhuudda mujaahidiinta iyo hormuudka bulshada oo iskaashanaya iyada oo lagu dadaalayo horumarka bulshada waxaa maamulka wilaayada islaamiga ee baay iyo hoggaanka sare ee xarakada shabaabulmujaahidiin ay gacanta iskula tageen si ay xal waara ugu helaan dhibkaasi bulshadana looga samata bixin lahaa biyola'aanta daashatay sheekh xamse abujacfar oo aan kula kulannay magaalada ayaa nooga warbixiyey ugu horeyn heerkii ay gaarsiisneyd dhibaatadii biyola'aanta iyo sida ugu dambeyn allaha fadligii loogu guulaystay helidda biyo nadiif ah oo looga kaaftoomay safaradii dhaadheeraa mashruuca ku saabsan biyaha magaalada bulfulay intaanan soo gaarin biyaha ka hor waxaa la sheegaa magaaladani waxay ka mid ahayd deegaamada ugu biyiyar markii laga hadlayo walaayada baay aanba laga helin baaba la dhihi karaa biyo wadadan dheer oo meesha marta waxaa la dhexi jiray yaasiin laawa bimacnaa oon iyo xaraad buu u dhaminaya cid yaasiimaysana ma helaya yaasiin ku akhrisana ma helaya leanna wuxuu marayaa meel abaar ah ama biyo aan lahaynoo duur ah ayuu maraya marka magaalada deegaankeedii awal noocaasuu ahaa marka maraaxiisha ay soo martay maalan walaayadu ama xarakadaba si guud ahaaneed waxay qaadatay in aan laga caajizin lagana harin biyisiinta reer bulafulay markaasa waxaa yimid aragtidan dhahayso in biixireen la sameeyo biixireen ballaaran oo weyn ayaa magaalada loo sameeyey biixireenkaad aragtay dee aad dul tagtay oo waasac ah oo maxay ahayd oo hal mar hadduu baxsumayba aanba isdhamminba meeshii maalinkii ugu horreysay biyaha ay joogeen ee ilaa maanta ay taagan yihiin kaasa ilaahay fadligii lagu guulaystay biyihiina waa la soo jiiday waa la keenay biraag baa halkan laga dhisay biraago kale waaweyn waa laga sameeyey meesha si biyaha wilas loo sii tawfiiriyo magaaladan hadda bixamdilaahi dee waa tubooyinkeedi waxeeda way dhammaystiran yihiinoo hawshada way shaqaynaysaa ama hadda biyaha magaalada tani waad aragtayoo dadka intooda badan musqulaha waxaa ugu xiran tubooyin iyo shaawaraha ugu xiran waxaa weeye biyaheedii waxay ka horumarsan tahay cawaasin iyo magaalooyin waaweyn oo dalkan yaala ay ka horumarsan tahay alxamdulilah waxaa la hirgeliyey biyoxireen aad u ballaaran oo si casri ah loo dhisay mid daboolay baahida biyaha ee magaalada oo dhan waa mashruuc nolol u horseeday dadkii dhibanaa biyoxireenka buulafulay wuxuu noqday allah mahadii halbowlaha nolosha maantana qof waliba gurigiisa ayuu biyaha ka helaa bixireenkan magaalada buulafulay mayba anjare sagaal kilomitr anjare aad iyo aad maybaana la qoday kun afar boqol afarti iyo sideedi maybaadna tukitegshe mayba xaka maraase buundo baawarta xamaran jeeda maraayan oo buundo ayala miye maasha allah oo ilisna biyon hoosaha maraayan ya maree biya hoose soo maraan biyan hoosa maraayan Aad haa iyo aad.
buundadoos ya maraayan aad iyo aad markan kan miilan adan jeedad firaas dheer mayba waa cili biyo galaayan mayba qodanya usuna shan boqol mitir kub square ayaa qodanya aad iyo aad markan boqol mitir mayba ka fadhiya konton oo baadaye ilaa konton oo buurki eh si fiican afar boqolna mayba qaaday biyo intii iska fadhiyaan biyina markan mayba qaaday lix boqol iyo afartan kun mitir kub qaaday oo biyo eh macnaha miila haduu surugna boondada eh hortiya miila banaankaasi mayba kayaana lama ilbaab yaleen biyo jarsho eh lamadaas ilbaab markay bacalan buisinta bixiraanka biyo gala buisima wal hiree waxaa mar kale iskula soo hadal qaado isbeddelka dhanka biyaha ee magaalada buulafulay waxaad dareemaysaa farxadda shacabka durba marka aad dhex marto magaalada dowladii mareeday dalma dhisaane dalka sidii liinga siiday warta sidii liingodayday dowladii mareeday dalma dhisaane dalka sidii liinga siiday una leyna aamaase aan dheh markii dambadan waxaan ku dare waana daadiseenay shabaabey waana daadiseenay shabaabey sama faley aan dheh maxaa ula jeeda marka waxaa ula jeeda nicmadii uun- oo- oo- uun qabsana uun halna oo biyaha ah, oo muslimiin unu siiyaan kocanood kor ugaas ibraahim maxamed isxaaq oo ka mid ah waxgaradka degmada buulaful ayaa inooga warbixiyey sida ay tahay farxadda bulsho ee waaqica allaha fadligii laga soo gudbay fatradii biyola'aanta muslimiintii meel kastoo joogta asalkeeda horo oo laga carari jiray biyo la'aan looga carari jiray nin kastaba afar mitir ma ka heshaa gaartay buulo fullaay si fiican dhulkii markii la wadimaadey oo koronto la keenay biyihii oo saddex boqol ahaa ilaahay wax mahadiisa waxaa ilaahay ugu mahadinaynaa bacdallaahi walaayada ugu mahadinaynaa in biyihii lasoo jiido sagaal kilomitir magaaladii la keeno guri kasta tubi la geeyey maasha allah meeshii oo fuusadii laba boqol saddex boqol lagu cabaayay maanta sideed doolar sagaal doolar ama toban doolar meesha ugu badan in fuusadii ah, biyii bishii lagu caba aaday isu bedeshay hadda oo muddo saddex sano laga joogo markii la hirgeliyey mashruuca joogtada ah ee biyaha magaalada waxaan u kurgalnay inaan wax badan ka ogaano halka uu dhaco xafiiska xarunta biyaha laga siiyo magaalada buulafulay waxaa inoo waramay qaar ka mid ah howlwadeennada xafiiskani maasha allah xafiiska kolley xafiiska biyaha magaalada buulafulay waaye biixireenka xafiis jeyu Ee, bulshada lanka adeega qalabshiina dhammaystirinyi combyuter ayaal printer ayaal ee, barnaamij lehraw database isticmaalan marka ee, lanka markiisu biyo fado macaamiilka kooye Ee, guriga maylarhayn baahidiisa sheegade diiwaana laku qore diiwaanka haddii laku qoro wa- xaafadiisa la qore wal angeliye combyuterka la geliye wal diiwaan geliye markan horeyta shaqaaliilka dare gudhijeelahan hire xanagade markiisu kooy bilo marki dhammaato marka shaqaali jarta oo biyo ha qoraasi maylarhay qaansheegadka ha qoraasi boonooyinga wadidan lanka bili hore wala isluku qaadi iyo wala islukaleydhan warqadan ka qoranyin macna si fiican marka haddii seedan qaanshagadkahan suuben warqadahan jaraayan ha ku tabaayan lanka warqadaasaa qaada xafiiska kooye walilikaleey marka guriga lambaare macna waa tahay ha combyuterka lambaare guri number shay sheegay xaafadda sheegay guri numberka la geliyey xaafadda la geliyey may habahaase marka walideenga la kaleeyey iyo walilankalahayn dhan habahaayan macna kadib waa loo sheegaa kadib waa loo sheega marka waxaa leeyahay saddex biloodaa lagugu leeyahay macna Si fiican.
ama hal bilaa lagugu leeyahay ama bishaan leewa markaan aan eegno ee qof ka mid ah dadka macaamiisha soo galay ee bal qaabka tacaamulka u dhaco xaafadda xaafadeew xaafadayda xaafadda cali waaye guriga numbershii sheeg kow iyo toban xaafadda cali guri number kow iyo toban hadda bili inka dambayti wayo ahaa tomi todoba dollar i bar ee isticmaali waana dhiibti marka hati deeg malkii le macna hadda lacamli weyn lacag soo bixi hadda markii le marka lanka hadda fiiri gurigan gurigan haddaanu baarni ilaa maalintii la geliyay hata dhatiyo walaagay xogtiisa intaa ka qoranto macnaa Oo labaatan iyo isticmaali saddex macna.
bilood taa labaatan iyo saddex bilood biliusan dhiibinan qoranto biliusan dhiibnina ka qoranto macna waa gartay hadda haddiiusan baahada labaatan saddexdaas bilood haddii shaka ku gal walhan daabaa kor macna Ah.
رسمت عليه قلوبنا ورسولنا هاد لنا أدى الرسالة دلنا قرآننا نور لنا وعلى الشريعة سيرنا إني غدا
mujaahidiinta ayaa isku howlay islamarkaana go'aan adag ku qaatay in la rido culaysyadii xagga biyaha allaha fadligiina waa lagu guulaystay arrinkaasi gabagabadii tani waa guul ay mudan yihiin shacabka magaalada bulafula iyo maamulkooda in looga daydo waa astaan cad oo ka tarajumaysa in waxqabsiga iyo iskudayga uu yahay mid ka fura albaabada guusha sidaa ayayna bulafulay ku noqotay magaalo uga baxday oomanaha oo la tartamaysa asaageeda maadaama biyuhu ay shuruud asaasi u yihiin deegaan waliba iyo horumarkiisa allaahna uu ka dhigay mid uu ku nooleeyey oo aysan ka maarmin shay weliba oo dunida guudkiisa saaran مفعما وصل الفؤاد وحسنا هي قصة سارت بنا نثرت زهورا في دنا إسلامنا يسلو بنا نحو الجنان وقد دنا
guud ahaan walaalahayga muslimiinta warkiis waxnimo aad kala socoteen warbaahinta islaamiga al andalus saaka waanaga intaas soo gudbinta iyo diyaarinta warkaas waxnimo andalus waxaa inoo suurtageliy waan ugu mahadcelinayna allah subxaanahu watacaala walaalahayga muslimiinta ood kumahadsantihiin dhegeysiga warkaas waxnimo andalus allah subxaanahu watacaala idinka ajirsiiya dhegeysiga idaacadda islaamiga al andalus wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh wajihaadakum mubaarak